agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan doctor axmed maxamuud jaamac ayaa qalab caafimaad ku wareejiyay cisbitaalka guud ee magaalada oodweyne munaasabadda wareejinta agabkan waxaa goobjoog ka ahaa maamulka cisbitaalka waxgarad iyo dhakhaatiir agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan doctor axmed maxamuud jaamac ayaa ka waramaya ahmiyadda agabkan uu u leeyahay cisbitaalka
waxaan joognaa cisbitaalkii oodweyne waxaan doonaynaa inaanu ku wareejinno agab caafimaad oo ay baahi weyn u qabeen oo ay ka mid yihiin oo nuguna wen yahay ultrasound casriya oo aan nooca lagu ogaado uurku jirta sidoo kale hooyada iyo dhallaanka marka hooyadu uurka leedahay lagu ogaado xaaladda ilmaha xaaladda caqabadaha ka yimaada hooyada wakhtigaa kaasoo baahi weyn ay u qabo gobolka waxaa kaloo halkan aanu maanta iyadana ku wareejinaa agab ay ka mid yihiin dawooyinkii laga maarmaanka ahaa waxaanu hore u soo gaadhsiinay oo naga soo horreeyey sariirihii hooyooyinku ku umulayeen kuwii dadka bukaanjiifkaa lagu jiifinayey iyo ogsijiinno salandarisa oo ay u baahnaayeen aan u soo rarnay si qofka naqaska ku dhego ama ilmaha yaree restationka u baahda ama hooyada leybarka gasha ama qofka la qalo uu ogsijiin u helo ogsijiinadii iyadana aan u keennay cisbitaalka intan la-eg waxaa ka shaqeeya laba dhakhtar keliya bukaanada nooc walba u yimaada bukaanada kala duwan ee filalka kala duwan ee imanaya labadaa dhakhtar unbaa ka jawaab baahidooda waa wax aada looga naxo waxaan ballan qaadaynaa inaanu dhakhaatiirta korrin doono qaar ka mid a maamulka cisbitaalka ayaa ka mahad celiyay agabkan waxaan halkan kusoo dhaweynaynaa agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo tiimka la socda ee ka kooban agaasima waxeedyada kala duwan ee wasaaradda insha allahu halkan waxaanu kula wareegi doonnaa qodobka koowaad horta waxaan doonayaa inaan marka koowaad aan u mahadnaqo agaasimaha guud iyo tiimkiisa waa markii koowaad kolley agaasimuhu noo yimid laakiin warbixinta intaa waynu kala qaadanaynay baahiyaadka cusbitaalka iyo deegaanka yaallaba waynu u sheegaynay baahiyaadkiina sida ugu dhaqsiyaha badnayd bay uga soo jawaabeen waxaan doonaya inaan xuso marka mahadnaqa laga yimaado waxaa jiray sablay fara badan oo wasaaraddu nooga yimid oo ay ku jireen dawooyin essential ah oo qaybta maternityga iyo qaybta carruurta u badan oon hore ugala wareegnay wasaaraddan santarkaanu ka soo qaadnay waxaa jiray qalab kaloo fara badan oo ay ka mid yihiin sariiraha biishnada aanu isticmaalno iyo ay ka mid yihiin kuwa delivery bardiska la idhahday hooyooyinkeenna umulaya lagu talagalo iyaguna laba ah qalabkaana hore ula wareegnay maantana insha allahu qalab dambe oo cusub oo cusbitaalka iyo deegaankuwa baahi badan uu qabay ayaan halkan kula wareegi doonay ka mid tahay mishiinkan ultrasonka loo yaqaano waxaan ugu soo booqday agaasimihii guud wasaaradda horumarinta caafimaadka oo xalay toole magaalada u hoyday iyo agaasimo waaxeedadii wasaaradda horumarinta caafimaadka halkaasoo qalab badan ay nagu wareejinayaan oo talaagadaas ugu horeysa iyo qalab kale oo dawooyin iyo agab caafimaad iyo sariiraba leh halkuu ka warbixiyey agaasimaha cusbitaalku agaasimuhu baahiyihii aanu gudbinay intuu meesha joogay aanu aad iyo aada ugu noqnoqnay isigii wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka aad iyo aad bay uga soo jawaabeen agabkan ayaa wax badan ka tari doona baahiyaha dhinaca agabka ah ee isbitaalka magaalada oodweyne